الحمdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlah وعlى آlه وصaxbه وsلم تسليما kaثيirا أma bعd walaalayaal ilaahay subxaanaه wa tacaala baynu ugu horeyn u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ayaa inoo suurto geliyey fursadan inaynu runtii isugu nimaadno inagoo runtii ku kala faa'iidaysanaynaa kulamadan aynu runtii isugu nimid ee ay wakhtigayna siiyeen culimmadeennii iyo abwaanadeennii inay la hadlaan da'yartoo fariima halkan uga gudbiyaanna waxaan filayaa runtii inay tahay jaanis aad iyo aad u qaaliya cid kastoo kulankan qayb ka noqota ama ka qayb gashana mas-uuliyad baa fuulaysa inay fariintaa runtii ay gaadhsiiyaan ilaahay baynu subxana wa tacaala ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ina siiyey runtii jaaniskan mar labaadka xaqiiqatan mowduuca aan jecelahay inaan wax ka idhaahdo isagoo kooban waa qodob aan si guud ama si caamana u eegi doonno si khaasana runtii aynu u eegi doonno si caama waxaynu u eegi doonnaa waxa loo yaqaano wasaa'il liclaam ama miidiyaha iyo warisgaadhsiinta ama warbaahinta si khaasana haddana waxaynu insha allahu kelmado kooban uga odhan doonnaa qayb ka mida warbaahinta oo ah qaybtan markaa waxa weeyaan qof kasta oo adduunyada korkeeda joogo isticmaala uu yahay wartabiyaha uu yahay ama waxaan loo yaqaano baraha bulshada oo qof kasta ka dhigtay mihnadiisu noocay doontaba ha noqotee inuu wargudbiye ama warbaahiye ama maaragtay waxa weeyaan wariye magacaa doontaba u sheego uu runtii noqdo rajul iclaamiya insha allahu tacaala hadalkaygu saddex qodob buu ku koobnaan doonaa hordhac kooban baynu insha allahu tacaala bixin doonaa iclaamka ama miidiyuhu muxuu yahay wasaa'iluliclaamkuse maxay yihiin baynu insha allahu tacaala kelmad kooban ka odhan doonaa raadka iclaamka uu mujtamaca ku leeyahay noocyadiisa kala duwan insha allahu tacaala baynu kelmad kooban iyana ka odhan doonaa si gaara mujtamaca waxaynu soo qaadan doonaa caruurta iyo dhallinyarta caruurta iyo dhallinyarta oo ah labada mustaqbalka ummaddu runtii uu ku dhisan yahay waxaynu insha allahu tacaala ku soo gebagabayn doonaa dardaaran iyo tawjiihaad la xidhiidha arinta noocana ugu horayn walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka insaanka a wuu karaameeyey bani aadamka ilaahay subxaana wa tacaala waa karaameeyey ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka ayuu inoogu sheegay walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari wاlbaxr warasaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqna tafdiila mufasirka weyn ee jaliilka ee ibnukaiir markuu ka hadlayey takriimka ama sharfidda ilaahay bani aadamka uu sharfay waa maxay sheekhaasi waxa uu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala takriimka uu insaanka ama bani aadamka uu sharfay waxay ka muuqanaysaa qaabka horta ugu horayn ilaahay subxana wa tacaala u abuuray hay-adda ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray ee quruxda badan leh ee dhammayska tiran leh ee uu noolayaasha kale ilaahay subxaana wa tacaala abuuray uu kaga duwan yahay ilaahayna ugu manno sheegtay bini aadamka inuu u abuuray suurad qurux badan takriimka ayay ka mid tahay takriimka waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey samac iyo basar iyo caqli ilahay subxana wa taala addoommaa bini aadamka inuu siiyey waa karaamayn ilaahay subxaana wa tacaala uu karaameeyey si ay markaa wixii nafci leh ee dantoodu ay ku jirto ugu maqlaan ugu gartaan ugu aadaan oo wixii anfacayana ay markaa waxa weyaan ugu dadaalaan wixii dhib adduunyaha aakhira ugu jirtana ay ugaga baydhaan waa qodob ay tahay inaynu xasuusnaanno ilahayna subxaana wa tacaala ugu mahadnaqno ilaahay inuu ina karaameeyey takriimkana ay ka mid tahay arrimaha aynu soo tilmaannay qodobka labaad ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu bini aadamkii markuu karaameeyey ee uu ku abuuray kownka dushiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey cadaa'imu nicam nicamka kuwooga waaweyn baa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey nicamka ilaahay subxaana wa tacaala siiyey waxa weeyaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala u sakhiray manaaficda adduunyada inay adduunyadan ku intifaacaan waxa korkeeda yaalloo dhan ilaahay subxaana wa tacaala waa ka inoogu tilmaamay fii suurati luqmaan alam tarow ana allaha sahara lakum ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض waasbaqa calaykum nicamahu ظaahiraة wabaطina mar labaad ilahay subxana wa tacala waxa uu tilmaamay wasahara lakum ma fi الsamaawaati wmaa fi اlardi jamiica minh wasahara lakum ma fi الsamaawaati wma fi اlardi jamiica minhu ina fi dalika laaayaati liqowmi yatafakaruun ilaahay subxana wa tacaala taskhiir samad iyo arlada waxa markaa waxa weeyaan dhexdeeda yaallaba ilaahay sakhiray oo uu bini aadamka markaa u sakhiray taskhiirkaasina waxay ka mid tahay nicamka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey maxay tahay xikmadda ilaahay ugu sakhiray insaanka iyo bini aadamka uu karaameeyey maxaa ilaahay taskhiirka intaa leegu siiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo sheegay kadalika yutimu nicmatahu calaykum lacalakum tuslimuun inaad ilaahay subxana wa tacaala ugu hoggaansataan oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ugu mahadnaqdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ku caabudaan oo aydan ku adeecin baa ilaahay subxaana wa tacaala nicamkaas idinku sakhiray walaalayaal insaanku waxay yidhaahdaan waa alinsaanu madaniyun biabcihi qofka insaankii waa madani maxaa looga jeedaa waa madani macnaa waxa weeyaan laa yaciishu waxdahu bal yaciishu maca annaas dadkuu la la noolaadaa dadka inuu la noolaadaana waa ta keenaysa inuu qofku u baahdo attawaasul xidhiidh inuu u baahdo oo mujtamacii hareerihiisa ku hareeraysnaa uu la xidhiidho oo ay wax isweydaarsadaan oo warkooga helo oo uu war u sheego oo uu maaragtay waxa weeyaan ay wax isweydaarsadaan walihaada insaanku waxa uu markaa ka fekeray oo ilaahay subxana wa tacaala caqligii uu siiyey ee uu ku karaameeyey inuu baadho wasaa'ilka iyo hababka uu bini aadamku ay u wada xidhiidhi karaan isagoo ka faa'iidaysanaya ilaahay subxaana wa tacaala nicmadii uu siiyey iyo taskhiirkii ilaahay subxana wa tacaala u sakhiray suu qofku markaa fikirkiisa u cabiro shucuurkiisa markaa u cabiro ay war iyo waayo iyo wacaal isu weydaarsadaan isaga iyo bini aadamka kale uu la nool yahay bini aadamku waxa weeyaan waa uu fakeray sideebuu baahida noocaasa uha qabtiri karaa intii bini aadamku noolaayeenba tawaasulku wuu jiray in la xidhiidhaa soo saa maaha waxaa loo xidhiidhaya noocyo kala duwan laakiinse quruuntii imminka dambe ama qarniyaashii dambea waxa soo baxay markaa markay aqoontii ballaadhatay ee horumarkii waxa weeyaan uu maaragtay isbeddel badan sameeyey waxaan maanta aqoonta noqday ee fiilka dhan ee ummaddii ay barto ee lagu takhasuso ee buxuudta iyo daraasaadka laga sameeyo noqday ee loo yaqaano aliclaam midiya ama mass midiyaha waxa loo yaqaano kaas cilmigaasaa markaa soo baxay waxaa la yidhahdaa waxay ahayd qarnigii siddeediyo tobnaad markii ugu horraysay ee la soo saaro saxiifad ama jaraa'id la soo saaro warar laysku gaadhsiiyo waxay ahayd qarnigii muxuu ahaaye waxa weeyaan labaatanaad markii ugu horraysay ee raadiyow kun iyo sagaal boqol bilowgiisii raadiyow la ikhtiraaco ama raadiyowga la soo saaro waxay ahayd qarnigan hadda aynu ku jirno ee koob iyo labaatanaad ayaa markaa waxa weeyaan waxa soo baxay internetka marka waxaa la yidhaahdaa internetku markii uu soo baxay waa hawrat lmacluumaat ama waa kacaankii isbeddelkii macluumaadka technologigii ama internetkii baa wuxuu sababay in isbeddel weyn uu ku yimaado qaabkii tawaasulka ee loo xidhiidhaya macluumaadka loo qalqaadanayay walidalik waxay yidhaahdaan iclaamka ama wasaa'ilu tawaasul wasaa'il liclaam iclaamka wasaa'ilka loo isticmaalaa qaarkoodna waa wasaa'ilka matbuuc ee daabacan jaraa'idada majallaadka iyo wixii la mida ee la akhriyo qaarkoodna waa wasaa'il hayr matbuucah aan daabacnayn laakiinse imaa maqal ah waa imaa maqal iyo muuqaal ah oo dee raadiyoga marka laga hadlayo ama laga hadlayo t v-ga ama laga hadlayo maaragtay waxa weeyaan wasaa'ilkan dambe imminka aynu isticmaalayno ee baraha bulshada la yidhaahdo labadaa noocun baa la ydhahda waa wasaa'il matbuuca iyo qaar aan daabacnayn iclaamka mar kale waxaa loo kala qaybiyaa iclaamkii hore ee taqliidiga ahaa ama classical maaragtay waxa weeyaan miidiyaha ahaa iclaamkii hore qadiimka ahaa oo looga jeedo intii aan hawrada technologigu aanay soo bixin wixii ka horreeyey iclaam jadiidna inta badan waxay ku magacaabaan intii fadaa'iyaadka iyo internetku ay yimaadeen baa la yidhaahdaa aliclaam aljadiid iclaamkaa hore ee qadiimka ahaa inta badan dee jariidad ama warqad ama majallad ama raadiyow ama bilowgii muxuu ahaaye waxa weeyaan tiviyada ayaa maaragtay waxa weyaan la isticmaali jiray ilaa iminkana dee kolley wasaa'ilkaasi wey jiraanoo hadda dee hargeysa markaad dhex marayso jaraa'idadii waad arkaysaa maagaziinada ama majallaadkii baad arkaysaa oo yaalla meelaha qaar oo la isticmaalayo weli kuwan aynu ku isticmaalno mobeilka ama deficeskan yararee maaragtay mobileka ah ama mobilkaaga ha noqoto ama tabletska kala duwan aynu ku isticmaalnaa waa kuwa inta badan la yidhaahdo waa maaragtay waa iclaamka jadiidka ah weeyaan waana ka saamayntiisu runtii ay aad iyo aad u fara badan tahay adduunyadana maanta runtii waxaa la te- tilmaamaa soo maaha toddoba seven point seven bilyan baa ku nool caalamka ama kownkan ku- ku- ku nool baa la yidhaahdaa dadka kownkan ku nool hadda waxa maarata waxa weeyaan ay ku dhow yihiin saddex meeloodow meeli inay isticmaasho iclaamkan markaa jadiidkaa oo ixsaa'iyaadkii ugu dambeeyey ee dee facebooka iyo maarata youtube-ka iyo waxyaalahaan isticmaalno facebook oo kale dee laba milyan laba bilyan iyo badh ka badan baa adduunyada maarata waxa weeyaan maanta isticmaalo oo users maarata waxa weeyaan ah ee youtube-ka laba bilyan oo user wax ku dhow baa maarata ama mustakhdimba ayaa istikhdaamsada ee instagram-ka whatsapp-ka wa- ma- magaca doonto u bixi waxa weeyaan inkastoy kala waawen yihiin haddana dee balaayiin ama malaayiin ummada oo kownkan ku nool ayaa isticmaalaysa dhammaantoodna waa laba kun iyo afartii iyo wixii ka dambeeyey laba kun iyo afartii iyo wixii ka dambeeyey isbeddelka intaa leegee adduunyada runtii ka dhacay ama platformka intaa leegee technologiga loo isticmaalayo in wasaa'il iclaam ama bar ay bulshadu ku ay ku xidhiidho bara ay bulshadu ku xidhiidha waynu arkaynaa runtii isbeddelka weyn iyo saamaynta weyn ee waxaan runtii uu leeyahay wax gaadhay ummadda in fara badan oo ka mida runtii qof walba maxa waxa weeyaan saameeyey wasaa'ilka noocaasi runtii iskama jiraan uun inay mala- balaayiin ummadii ay isticmaashana iskama imanuun mar keliya laakiinse waxay leeyihiin waxbay wataan waxbay sidaan waxbay maarata waxa weyaan xiisogelinaya qofka inuu mustakhdim uu noqdo oo uu isticmaalo waana shayga maanta waxa weeyaan isbeddelka weyn ee adduunyada ka socda ee technologigu uu hogaaminaya waxa weeyaan dee surco degdeguu leeyahay ama dhaqsiyo degdega ayuu leeyahay oo qof kastaba laga yaabo ka miyiga joogaa maanta inuu isticmaalayo eh, facebook isticmaalayo ama twitter isticmaalayo en, ama youtube-ka iyadu waaba dee wax caadiya whatsabyada hadalkiisaba daa waxa weeyaan uu ka mid noqday noloshii qofka bini aadamka ah en, maarata uu ka mid noqday marka marar badan waxa isweydiin leh war technologiga noocana cidda iskale waynu garanaynaa ama uu ka soo bilaabmay innagu dadka muslimiintii had iyo jeer waa mustakhdimiin ama waa mustahlikiin way isticmaalaan miya aragteen cid muslimiin oo leh waxaanu eh, samaynay ama ikhtiraacnay wasaa'ilka maanta lagu xidhiidho mid ka mid a dhammaantood weliba kuwa ugu caansana naqaanaa dhammaantood waa from u s a maraykan bay ka soo jeedaan ama dad ee qarbiya ayaa maarata waxa weeyaan sameeyey waay wasaa'ilka iclaamku sidoodaba biduun hadaf ma aha wax aan hadaf lahayn ma aha waa aragteenoo dadku intooda badan kuma isticmaalaan wax lacaga oo qofku bilaash buu iskaga isticmaalaa macluumaad badan buu ayuu ku gudbiyaa macluumaad badan baa loogu soo gudbiyaa ma jiro laakiinse wax bilaasha adduunyada anaa waxaa jira dana laga leeyahay ama ahdaaf laga leeyahay oo laga yaabo inay dowlado kale leeyihiin mu'asasaad caalamiya ay ka leeyihiin in technologiga noocana la isticmaalo laakiinse qofka muslimkii maaha qof ee fahamkiisu liito waa aqoonta adduunyada taallaana dadka way ka dhaxaysaa bani aadamku way ka dhaxaysaa qofka muslimkii wuxuu isweydiinayaa war waxani muxuu aniga saamayn igu leeyahay maxaanse anu ku saamayn karaa ama sideen anigu wax ugu saamayn karaa su-aasha inoo taalla dadkeenna xilligan nool inaynu isweydiinaa maaha inaan la colowno ee waxa weya inaan isweydiinno war waxan waa kan gurigaygii soo galay ubadkaygii soo galay anigii igu jira ee noloshaydii qayb ka noqday sidee baan ugaga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan sidee baan ugaga faa'iide- aan- faa'iide darradiisa iyo dhibtiisana aan uga badbaadi karaa waxaan filayaa mawaadiicda laga hadlayay culimmadu ay ka hadlayeen waxa mowduucan loogu soo dhex daray wax kale ma ahee miyaa aragteen caqlaaniyiin noolnool intaynu aragnay oo inala kulanto oo muxaadaraad qabto oo meel fadhiisto oo dadka la dooda intaynu aragnay ee way yar tahay dadka had iyo jeer imminka caqliga ama ilxaadka ama afkaarta khaldan faafinaya laakiinse dhammaantood moobilkaa yar bay inoogu wada dhex jiraanoo ay nagala hadlaan nin soo badheedhay weliba muxaadaro qabtay maynaan aragoo suu keen yeedhay oo tv soo fadhiistay laakiinse waxay inoogu jiraan deviceska yare noocaas inoogu jiraan afkaar badan oo iminka maskaxda bini aadamka lagu celceliyana waxaa la soo dhex mariyaa wasaa'il aliclaam bima fiiha wasaa'il altawaasul alijtimaaci ayaa la soo dhex marayaa waxaan markaa isweydiinaynaa miidiyaha guud ahaan saamayn buu leeyahe saamayntiisu maxay ku timid kow waxaa la yidhahdaa miidiyu horta muxuu qabtaa lix shaquu inoo hayaabay yidhaahdaan qofba dhinacuu doonaha kaga yimaado laakiinse meeshaasunbay isugu imanaysaaye lix shaquu inoo hayaabaa la ydhaha miidiyuhu ama wasaa'il aliclaam kow shaqada ugu horrayso inoo haya waxa weeyaan alwadiifa alikhbaariya waa news warar buu inoo soo gudbiyaa kuwa maxalliya oo waddankaaga ka dhacay kuwa gobolka aad degan tahay ka dhacay kuwa caalamka ka dhacay baa maalin walba horteella yaalla oo aynu arkaynaa oo maqlaynaa dhacdooyinkaas waxay ku saabsan yihiin mujtamacaad kale kala duwan oo kala diimo duwan oo kala dhaqamo duwan waaya marar badan waxaa isweydiin la wararka noocana mistaaqiyadooda iyo runtooda iyo siday u yihiin qaar maaragtay waxa weeyaan xaqiiqadii saxdeed ka turjumaya waay shaqada koowaad inoo qabta waa maxay waa war shaqada labaadu inoo qabta miidiyuhu waa maxay altacbiir can alaaraa almukhtalifa inuu aaraa'da lagu cabiro waytan waynaga maqlayna xoriyat ra'yi ama xoriyat lqowl ama ra'yigiisa qofku xor buu ku yahay iyo waxa la midka ah macnaa qofku waxa la yidhi waxaad u baahan tahay wasiila aad ra'yigaaga ku cabirto dadkana aad ku gaadhsiiso halka markaa la soo maraa waa maxay waa miidiyaha weeyaan janalkaas shayga saddexaad ee miidiyuhu qabtaa waa alwadiifa aliclaaniya waa advertisements xayeysiis ganacsiyada iyo tijaaradaha iyo badeecadaha kala duwan iyo shaqooyinka wax kasta oo la xayeysiinayo ama la soo bandhigayo in lagu soo bandhigo hayga araadu inoo hayaa waxa weeyaan ama shaqada afraadu midiu qabtaabaa la yidhi waa alwadiifa altarfiihiya entertainment ama maxaa la dhahdaa wax manaa waxa weyaan lagu madadaalo madadaalo wadiifada markaa waxa weeyaan shanaad ee uu inoo hayaa waxay yidhahdaan waa alwadiifa atacliimiya in aqoon iyo waxbarasho lagu soo gudbiyo wadiifada lixaado ugu dambeeya waxay yidhahdaan alriqaaba cala ajhisati dowla dowladda inuu ku noqdo maxay khashaafad ama toosh oo riqaabeeyo dowladdu maxay si fiican u qabatay maxayse khaladay oo dadka la gaadhsiiyaa shanta lixdaa arrimood haddaad u fiirsato waa noloshaada wixii hareeraheega ku xidhsan qofka bini aadamka wuxuu u baahnaayoo dhan waxa sida keliyay kugu soo gaari karaan waxa weeyaan ama waxaa ka mid a sida ugu xooga badan leh tacliintu dee iskuullaa bay nagu soo gaadhaa iyo goobo waxbarasho laakiinse waxyaalaha kale oo dhan wasaa'ilka ugu xoogga weyn ee lagu isticmaalaa lixda arrimood oo nolosheennu waxyaalihii ay u baahnayd ah dhammaantood waxa weeyaan waa wasaa'il atawaasul waa wasaa'il aliclaam oo ay ka mid tahay social media waxa la yidhaahdaa haddaba miidiyaha shaqada intaa leeg haya ee kownkan iyo adduunyadan iyo caalamkan aynu joogno ka shaqeeyaa falsafaduu ku shaqeeya waa maxay falsafaduu ku shaqeeyaa waxa weeyaan waa falsafada maaragtay ilaahay subxana wa tacaala diintiisa ka fog ama alfalsafa allibraaliya ayaa ugu xoog weyn falsafadaha maaragtay waxa weeyaan gacanta ku haya ama miidiyaha kala duwan gacanta ku haya cidda ugu badan ee ka faa'iidaysa ee mu'asasaadka iyo wakaaladaha wararka adduunyada lagu kalsoon yahay ee marjica u ah warka adduunyada dhex marayana sahyuuniyadda iyo iyo iyo iyo yahuudda ayaa ayaa gacanta ku haya oo ugu xoog badan abras wakaalaat alambaa iyo miidiyaha kala duwan intaa waxaa waxa weyaan la jira iyada oo ay yar tahay ama ay aad u taag daran tahay waxa weeyaan iclaam islaamiya iclaam mabaadi'dii islaamka ku shaqaynaya iyaduu aad iyo aad u yaryahay ama aanu jirin ama wax aan jirin oo kale uu ka dhigan yahay marka la eego yaraantiisa waay marka waxaan arkaynaa runtii miidiyuhu inuu saamayn nolosheenno dhan ku leeyahay habufikirkeenna ku leeyahay wararka aynu hayno ku leeyahay qaabka aynu maaragtay waxa weeyaan waxaad xiisaynayso iyo waaad waxaad nacayso waxa saameeye saamaynta ugu badan ku leh waxaad u bogto iyo waxaad maaragtay aad aad waad aragteenoo dee like iyo sheer miidhan baa ayaa ayaa lagu shaqeeya oo qaarkood in badan oo ka mid aad sanayso talow sideebaa maaragtay qofku inuu wax iska laaygareeyo ama wax sheergareeyo ama macnaa waxa weyan warar baad gudbinaysaa waxaad abuuraysaa habnololeed baad abuuraysaa marka aad wasaailka noocan oo kale aad aad isticmaalayso waay wasaailkiina shaqo weyn oo xoogan bay hayaan marka inay raadi nagu leeyihiin way noo caddahay dabcan waxa intaa waxa weeyaan ka duwan iyagoo intaasoo shaqo haya maaha wax kooban nin sheekhoo maalin runtii muxaadaro ku jirayba waxaan ka maqlay soddon kun wuxuu idhi fadaa'iyaadka dadka muslimiinta ah ama caalamulislaami ka shaqeeya in ka badan soddon kun oo fadaa'iyaad ama muxuu ahaaye qanawaadkan muxuu ahaaye wararka gudbiya ayaa caalamulislaami ku wajahan soddonkaa kunee jira ilaa iyo waxa weeyaan koob iyo labaatan kun oo ka mid ah wax ku dhow nisfi milyaar muslim ayaa yoomiyan u daawada macnaa waa dakhaamada iyo weynida wasaa'il iclaamku iyo farabadnida ay farabadan yihiin dhammaantood waxaa ka mid ah soddonkaa kun boqolaal website oo gebiga waxaan u jeedaa boqolaal qanawaad fadaa'iya ama maxaa la dhahdaa warbaahinood oo waxay ku takhasustayba ay tahay waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala inaga xaaraantinimeeyey ee jinsiga iyo wixii la mida ayaa boqolaal ka mida ay mutakhasis ku yihiin luqadihii ama lahajaadkii dadka muslimiintii ku hadlayeen iyo buldaanta ay ka shaqeeyaan baana lagu soo daayaa marka saamaynta ay nagu leeyihin waynu garan karnaa hareer walba miidyuhu wuu inaga joogaa hareer walbana runtii wuu inaga fadhiyaa kan aynu runtii social mediaha la yidhaahdo isaga saamayntiisa shan arrimood markaad eegto isagana waad garanaysaa runtii siduu nolosheenna uu u dhex qaaday kow waxa uu leeyahy wax la yidhaahdo tafaacul interaction markaaba waxa laga yaabaa qof baad wax u diraysaa uu kuu soo dirayaa waad xidhiidh baad samaynaysaan iyo tafaacul baad samaynaysaan iyo inaad isla isla falgashaan waana waxa ugu weyn uu kaga duwan yahay iclaamkii hore maanta dhan hadduu idaacaddu halkaa ka baxdo ama tvgu halkaa ka baxayo waxaa laga yaabaa in maaragt laakiinse aydan tafaacul interaction idinka dhe laakiinse tafaaculka markaad social media isticmaalayso wixii baad u bogaysaa jawaabaad ka bixinaysaa comment baad ka bixinaysaa likes iyo dislikes baad samaynaysaa macnaa waa nooc tafaacul ka mida sources macluumaadkan aad maanta dhan ku mashquulsan tahay ee naftaadii iyo iyo wakhtigaagiiba aad gelisaynaa waxa weeyaan wax xataa aad odhan karto dee waxa weyaan aqoon iyo khibrad baa lagu soo diyaari maahe waa user generated content qof baa wax soo qoray waxaase hadday doon xikmad badan iyo cilmi badan iyo aqoon badan iyo macno badan ay ku fadhiyaanba runtii ma jiraan waxaa kaloo social mediahu uu runtii iclaamka hore kaga duwan yahay kaa hore aynu iclaam lqadiim u bixinnay ama iclaamka maarata waxaan taqliidigaa ama classicalka ah xorriyad baad qofka uu haystaa iminka waa aragteen youtube-yada iyo wasaa'il atawaasul ijtimaaci waxa ku jira ummad liidata liidata liidata ee maalinoo dhan hadasha ee maalinoo dhan wax yidhaahda ee qaarkood wax aan dee qiyamka islaamnimada ka baxsan ay ku hadlaan miyaad aragteen tiviyada caadigaa de ma soo fadhiisan karaan marka xorriyad baa halkan taalla wasaa'il tawasul ijtimaaci aan oolin jaraa'idka iyo miidiyaha kale aan aan oolin baa iyadana iyana taalla waayo kuwan riqaabad iyo editorial iyo cid dabagalaysa baa jirta laakiinse kon qofku waxa weyaan qol madow intuu fadhiisto maanta dhan wax iska duuba ummadda la hadlaya markaasuu caalamkao dhan gaadhsiinaya waa yahay waana khatarta ugu badan meesha ay taallo sidoo kale alxarakiya mobility dee mobilkaaga yar waad haysataa bas haddaad la socoto waad sidataa gurigaaga haddaad joogto haddaad seexanayso tv-ga qolbaaba lagaga soo baxayoo lagaga yimaadaaye wasaa'il tawasul ijtimaaci deviceska loo isticmaalaya waa mobile waa jawaal wuu kula socdaa meel kastood joogto waad waad sidataayo adigan hoosta un ka eegaya maalindhood baa nin dhallinyara meel lagu tujiyey meel mawlacay ahayd marka salaaddii markaan ka baxnay ayaa markiiba isagoo markaa lagu tukanaya anigu soo galay meesha meel hoteelay ahayd deetana markiiba salaamu calaykum markuu yidhi baa ragcad baan u kacay deetana mobil buu la soo baxay mobilkaa markaa markiiba qofku xataa salaaddii qofku tasbiixdii uu maarata dikrigii salaadda kabacdi odhan lahaa macnaa waxa weeyaan dee rabshada bahalkan la socota iyo maaragtay hawsha uu leeyahy siduu maaragtay waxa weeyaan nolosheenna usaamayn marka wax maxaana keenaya de wax mobiloo aad sidato oo had iyo jeer aad isticmaalayso waaya macluumaadka qaabab kala duwan baa loogu soo gudbiyaa oo laga yaabo jaraa'idku inuu qaab mucayan oo soo gudbiya laakiinse kan sawt iyo suurad iyo video iyo maaragtay tax iyo intaba waxa weeyaan fariintii waa lagu gudbinaya macnaa waxa weeyaan miidiyaha uu isticmaalaya ama qaabka uu isticmaalaya channels uu isticmaalaya macnaa wuxuu isticmaalaya waa qaab aad maaragtay uga duwan oo intaasoo kala qaabo kala duwan la isticmaalayo intishaarka iyo faafidda uu ku faafay ummadda dhexdeeda ee saamaynta uu ku yeelanayo berigii hore waxa laga yahay tv-gu inuu la yidhaahdo wuxuu ka hadlaa tv-gaasi deegaanadaasuu ka hadlaa ama waddankaasuu ka hadlaa kan laakiinse waxa maanta ka dhacay dunida halka ugu dambaysa iyo halka dunida ugu koonaha kale ugu xigta iminka qofku waxa uu sameeyey youtube-ka uu geliya ama facebookiisa uu ku daabacaa hadda ayay gaadhaysaa darafka kale adduunyada marka intishaarka iyo iyo maaragtay waxa weeyaan sida uu yahay mid muntashira oo deg deg u faafaya ayaa iyadana maaratay runtii fadhida sidaa daraaddeed wasaa'ilka iclaamka ah noocii hore ee taqliidiga ahaa jaraa'idadii magaziinadii tv-ga ku dar waxaasoo dhan runtii waxaa la odhan karaa ta'iirka ama raadka qofka ay ku samaynayaan waa raad u baahan wakhti ama waa hayru mubaashir deetan wuxuu u baahan yahay taraakum in muddo qofka ma aragta laakiinse kan imika gacanta aynu ku sidanno ee afar iyo labaatanka saacadood inanolool usluubkiisu waa usluub mubaashira degdeg baa laga yaabaa markaaba in marka waxa weeyaan uu gaadho shariixadii mujtamaca ka mid ahayd ee la tafaaculka la lahayd runtii inuu markaaba uu runtii gaadho marka khatartiisu kanka mar kasta oo taqaniyada iyo technology sii horumaraan wasaa'ilu tawaasulka ama hababka warbaahinta iyo xidhiidhka lagu samaynayaa way ka sii khatar badnaanayaan waanay ka sii raad badnaanayaan kuwii kuwan ee ka horreeyey oo iminku aragteen snabshotka oo aan filayo laba kun iyo koob iyo tobanki labaiyo tobankii inuu inuu maaragtay dee imika waad aragteen intishaarka uu leeyahay iyo maaragtay sida uu ugu faafsan yahay haddaan marka hadalkayga maarata ku soo dhowaado waxaynu hor joognaa walaalayaal dhallinyartii mustaqbalka iyo ducaaddii ummadda dadkii runtii ummadda runtii indhaha u ahaayee la eegayey shayga ugu weynee maanta noloshooda juz weyn ka ah waa wax loo yaqaano miidiya kala duwan ee uu kan maaragtay jeebka inoogu jire mobilkay noola socdaana runtii uu yahay ka ugu sii raadka badan leh waxaan jeclaynaa laba qodob marka aan idhaahdo carruurta yaryar oo guryaha iyagu waxa iyagu inta badan social mediaha dee uma laha acces uma laha lakiinse waxay isticmaalaan waa miidiya hore waa qanawaadka fadaa'iga ama tviyada iyo waxa la midkabay isticmaalaan qoyska aabbaha iyo hooyadabaa dee u ah tarbiyadiisa iyo toosinta ubadka iyo ilmuhu noocuu noqonayo iyo shakligiisa iyo aragtidiisa inta badan qoyska ayaa oo aabbihii hooyuhu ay ugu muhiimsan yihiin ayuu qofku tarbiyadda iyo habnololeedka iyo habdhaqankaba uu ka qaataa nebiguna calayhi salaatu wasalaam de waa kii inoo sheegay ma jiro maaragtay mawluud dhashaa ilaa fitra ayuu ku dhashaa soo maaha laakiinse aabbihii iyo hooyadii labadiisa waalid baa ama majuusi ka dhiga ama mushrik ka dhiga ama nasraani ka dhiga macnaa diintooda iyo dhaqankooga iyo iyo caqiidadooda ayuu ayuu maarata waxa weyaan qaataa iminka runtii waxa waalidka ka xoog badan xaqiiqatan inta ay ilmahooga tarbiyeeyaan ama ay wax u sheegaan waxa uga xoog badan oo uga dhow tviyada iyo qanawaadka fadaa'igaah ixsaa'iyaadka ay sameeyeen maaragtay adduunyada caalamiga la sameeyey imminka yuniska oo kale ayaa waxay leeyihiin on average adduunyada ilmaha daawado tv-ga waxaa la odhan karaa maalintii wuxuu daawadaa saddex saacadood iyo badh ilaa shan saacadood iyo badh oon af celcelis ahaan intaas celcelis u dhaxeeya waa ilmaha ku nool dunida ee t v acces u lehe dee uu yaallo muxuu ahaayey gacantiisa uu ku jiro waxa uu ilmahaasi ka faa'iidayana waynu naqaanaa dee dib baynu ka sheegi doonnaa waynu tilmaami doonnaa haddaba ilmahaasa waxaa la tilmaamay haddii uu ka warran afar saacadood maalintii ilmuhu isticmaalo bishii boqol iyo labaatan saacadood ayuu t v-ga acces u helaa sanadkii kun afar boqol iyo afartan saacadood ayuu acces u helaa cumrigiisa ilmuhu saddex jir ilaa iyo shan iyo toban jir waxaa la yidhaahdaa toddobiyo toban kun laba boqol iyo siddeetan saacadood buu tv-ga markaa daawaday ayay ka dhigan tahay markuu saddex jir saddex jir waxaa loo leeyahy daraasaduhu leeyihiin gaaladu xataa innagu ubadkeenni waxaad mooddaa in in fara badan xataa ilmaha hooyadu imika ay iskaga mashquuliso tv-ga si aan uu mashquulin soo saa maaha ta tv-ga iska hor fadhiiso shaashadda inta loo daaro lahahdo wakaasa daawo oo ilmaha yar xataad xaafadaha booqatay iyo inaa u firsteen mooyaane ilmaha yaree tv-ga xaafadooda gurigoo tv-yaalle daawanaya xataa waalidka iyo haddii ayeydii ama waalid ka yimaado la salaamayo ama salaanta dankama laha waxaa la dirqi inuu ku salaamo wuxuu sii eegaya xataa hadduu qofar maro waxa laga yahay inu dhinaca kale ka eego intaasaanu sabri karayn qofka hormaraya ilmaha tv-ga addictirka ku noqda idmaanka idmaan ku sameeya ama la qabsadaa marka ilmaha noocaasiya maxaad u malaynaysaa waxay isbarbardhigayaan markaa ilmuhu inteebuu school ageka inta uu dugsiga rawdada iyo isku dar maxaada wakhtiga uu iskuul ku jira ilaa shan iyo toban jir waa intii uu dugsi dee ilaa sare maaragtay uu dhammaynayey ilmahaas waxaa laga yaabaa saacaadka dugsiga inuu ku qaato muxuu ahaayey labiyo toban kun oo saacadood saacadaha waxbarashada iskuulka halka laga yaabo waa nin khabiiroo tarbawiya ayaa ayaa ixsaa'iyaad kana sameeyey halka laga yaabo shan iyo toban kun oo saacadood ama toddobiyo toban kun oo saacadood sidii aynu nidhi inuu tv-ga ku qaatay intuu waxbarashada ku qaadanaya saacado ilmaha agsas ule t v gurigooga uu yaallo ee daawada celcelis maalintii afar saacadood ilaa shan saacadood waxaa laga yaabaa inuu intaasoo saacadood helay halka iskuulka saacadihii iskuulkana waxbarashaduna ay noqonayaan muddadaasoo dhan labayo toban kunoo saacadood nin kale oo runtii kitaab qoray alaطfaal walidmaan atelefisiyoni la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahy bal haddii la isbarbar dhigo maskaxda ilmaha labiyo toban jirka ah ee ilaa labiyo toban jirka intuu ahaa toban kunoo saacadood ku qaatay qol madow oo tv shaasha daawadanayey oo maaragtay suwarkaa mutaxarigaa daawanayay intii uu ku qaatay maskaxdiisa haddii ilmaha la qiyaaso ama la cabiro miyaanay ka duwanaanayn ilmaha in yar ka daawaday ama waxba ka daawanin sida ay u kala duwan yihiin labada muxuu ahaaye sanbab ee qofka sigaarka cabba iyo qof aan sigaar cabbin haddii maanta la sawiro sidoo sanbadood u kala duwanaa maskaxda iyo dimaaqii labada ubad ee intaasoo saacadood noloshiisa tv daawanayay dhowr iyo toban sannadood ee dhowr iyo toban kunoo saacadood daawaday iyo ilmaha aan daawan ama wax ka yar ka yar daawaday dee dabcan way kala duwanaanayaan saamayn bay maskaxdiisa runtii ay ku yeelanaysaa waxyaalaha aad loo runtii sheego waxaa ka mid a marka carruurta laga hadlayo inta badan carruurta tiiviyada aad u daawada cusla ijtimaaciya baa ku dhacda had iyo jeer ma jeclo ciyaarta iyo inay dabadda u soo baxaanoo ciyaalka la ciyaaraanoo qoyska xataa waxa laga yaaba bal aad u tijaabiya markaad markaad guryaha ku noqotaan anuu in badan baan runtii eegeegayo u fiirfiirsanay ilmaha had iyo jeer tiiviga aadka u daawadaa ma jecla inuu dadka la sheekaysto had iyo jeer wuxuu jecel had iyo jeer inuu shaasho daayar hor fadhiyo cusla ijtimaaciya waxaa markaa ku dhacaysa khibrad badan oo bulsho uu heli lahaana heli maayo xataa waalidkii baan waxba ka faa'iidaysanan wax kale iska dhaafe ee tii saaxiibada iyo suuqa iyo jaarkiisa uu ka soo heli lahaana khibraddii mujtamaciisa waxba kuma hayo ilmahaas waa ilmo xidhan oo muraayadda daawada sidoo kale adraar caafimaad bay leedahay adraar caafimaad bay leedahay oo xataa cuntada ilmaha iyo abiteedkiisay saamayn ku yeelataa ilmaha tv-ga daawada macallimiin badanna kolle way joogaanoo ilmaha maarata had iyo jeer maarata waa loo fiirsan karaa suluukiyaadka ilmaha anaaniyad iyo wax la yidhaahdo muxuu ahaa inaanu dadka tacaawun iyo wax wadaqabad la samaynin in had iyo jeer ixsaaskiisu dareenkiisa iyo mashaacirtiisu ay yihiin qaar qallalan oo qofku qof farxad iyo had iyo jeer farxad badan aan lahayn waxyaala noocaasa taqliidka ilmuhu imika waan aragnay mujtamaceenna markaa u fiirsataan dadkeennu waxbay intaa ku wada dayanayaan mujtamaca ay ku dayanayaan mujtamacaynu la joogno maaha maxaa inoo keenay in lagu daydo mujtamacaasi oo maryihii laga daydo oo dharkii laga daydo habnooleedkii laga daydo fikirkii waxa keenay muxuu ahaayey tv-ga ilmuhu waxba akhriyi maayo dee abiteed wax akhrisba u heli maayo muraayadan yaree xiisaha badan lee dhaqdhaqaaqaysa haysta dee takaaliiftii sharciga ilmaha ka dayacmaysayna hadalkayga baddaa marka runtii daraasad kaleoo maalinoodii iyadan akhriyayay oo urdun laga sameeyey labiyo toban siddeed iyo toban barnaamij oo qanawaadka fadaa'iga soo daayan buu nin daraaseeyey khataraha caqiide ee ku jira toman jeeriga xataa aad daawataan weli dee cid aqoon u le baan intay fadhiisatay eegin war waxan muxuu horta kartoonka yar muxuu gudbiyaa laakiinse wuxuu gudbiyaa mabaadi tansiiriya oo christianitiga la xidhiidha waxa uu gudbiyaa mabaadi maxaa qaarkood shiicada iyo tashayuc maarata wax weyaan ayay qaarkood faafiyaan qaarkood mabaadi waaniya iyo dadka aan diinlaawayaasha ah mabaadidoobay faafiyaan waxyaale inagu waynu ciyaalkunbaa la yidhaahdaa toman jeeriga ha daawadaan laakiinse maynaan way ka mid tahay siddeed iyo tobanka barnaamij kartoon ee carruurta ee loogu talagalay ee uu ninkaasi baxiga uu ka sameeyey ayuu runtii ku jiray waxaan markaa runtii leeyahay dhallinyartana saamaynta ugu weyn uu ku leeyay de waa wakhtigoogii fikirkoogii waynay ka hadlayna wasaa'il iclaamka waxaan markaa runtii kusoo gebagabaynayaa wakhtigayga runtii wuu waa waa uu iska dhadhow yahay ama waabu dhammaadayba eh wasaa'il iclaamka gacanteenna walaalayaal ku jira waa silaaxun duu xaddayn waa seeftii labada afka lahayd majaalka khayrkaynu uga faa'iidaysan karnaa majaalka sharkana faa'iidadiisu waaba qaalib bay ku tahay halka uu ku xoog badan yahay wasaa'il atawasul ijtimaaci ama wasaa'ilka miidiyuhu guud ahaan waa dhinaca sharka ayuu u xoog badan yahay laakiinse dhinacii khayrkana waa looga faa'iidaysan karaa haddii dadka hortayda fadhiya iyo in fara badan oo ka midoo mujtamaceenna ka mida ay ka fakaraan war sidee baan waxaan khayr ugu bedelaa oo sharkiisa aan ummadda uga yareeya laakiinse qofka ka faa'iidi karaa if iyo aakhiraba waa qofka leh hadaf anugu weli facebook ma samaysan twitterna melihi mana isticmaalo dhowr jeer whatsappkana nin baa dirqi igu sameeyey maalin oo yidhi waar bal guruubbada waynagan hawl ka wada shaqaynay aan bal wax kugu soo dirdiro gurigaygana t v ma yaallo toban sannadood baan guri lahaay oo weli maan dhigin alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan laakiinse runtii waxa macnaa waan waxaan is idhahdaa markaa waar balta sharkiisa intaad iska inaad malaha iska joojiso haddaanad hadaf aad maanta leeda ood leedahay niyo facebook baan furanayaa si aan wax ugu nashriyo ama aan ummadda afkaarteeda weli maarata hawl noocaas aanan ku talagelin aan qabto marka haddaanan barnaamijyo mashruuc ka lahayn inaan iska furto aayar oo maalin walbana inii sheekeeyo war ii sheego oo wax maalinta dhan laygu guro aanan wakhtiba u haynin khatarteeday runtii leedahay marka kow markaad isticmaalaysa waa inaad hadaf leedahay haddaanad hadaf lahayn iska xidh haddaad hadaf leedahay ood ujeeddo kaleedu mashruuc kaaga dhex socdana khayriya ama mid adduunya ama mid aakhiro samee qofka hadaf le unbaa sharkiisa ka badbaadi kara number two qof aan mutasaahil ahayn tasaahulka iska ilaali markaad isticmaalaysa is odhanin waxaan macnaa mashkilad kuma jirto si aad u eegayso qodobka saddexaad wakhtigaaga inaad maamushaad u baahan tahay waayo haddaad wakhtigaaga maamuli kari weydo ood saacad walba sidaadu sheegna qof markuu salaada ka baxo ka tasbiixsan lahaa wana war wakhtigan wakhtigii tasbiixda uu markaaba moobilkii gacanta saaro qofku wakhtigiisa qofku inuu maamulo iyo inuu dawaabiddii shareecadu ay u dhigtay macluumaadka iyo wararka iyo waxyaalaha noocaasa uu yahay qof ilaahay dartii naftiisa u laaziminaya inuu dawaabid sharciya ku ilaaliyo qof waxyaalaha noocaasa le mooyaane qofka kale wuu ku halaagsamaya ilahina subxana wa tacala waxaynu weydiisanaynaa inaanu maalinta qiyaame inaga dhigin kuwa marka waxa weeyaan ee la soo joojiyo ilaa acmaasheenna waa la qorayaa ficilkeenna waa la qorayaaye saxiifaddeenna ay ka buuxdo waxyaalo badan likes iyo shares badan iyo comments badan oo aynu samaynay oo ilahay subxana wa tacala cadho gelinaysa warnimo yahow wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum sax waxaan aad samaynaysaa waa wax ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa sijil kuugu qoran munkar iyo nakiir malaa'igtii garbaheenna saarnay inagamay tegina weli way joogaan ama facebook isticmaal ama social media isticmaal nafteenna aan walaalayaal uga tudhno mujtamacana waxaynu ugaga faa'iidayn karnaa inaynu dhinaca wanaagsan u isticmaal lakiin waa inaad hadaf leedahay mashruucaad waddo wax aad ku gudbinaysaa uu yahay waxaad ujeeddo ka leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii inoo tilmaamay addoonku waxaa laga yaabaa inuu kelmad ku hadlo min ridwaanillaahi ilaahay raalli gelinaysa oo aanu markaa isagu dareenkiisa iyo baalkiisa aanu markaa ku jirin yarfacuhu allahu biha darajaat ilahay darajaad uu ku sameeyo waxaa laga yaabaa addoonku markaa waxa weya inuu ku hadlo kelmad ilaahay cadho gelinaysa oo aanu dareensanayn oo aanu hee dareensanayn oo dabadeetana laga yaabo markaa in ay markaa jahannaba iyo haawiye ay markaa waxa weeyaan uu ku hoobto kelmadda uu uu markaa waxa weeyaan yidhi walaalayaal cumrigeennuna runtii waa qaali baalkanna cumrigii iyo wakhtigii waxa ugu badan ee dhallinyarta ula haysta waa cumrigii waxa ugu badan ee uu maarata waxa weyaan ku haysta waa wakhtigoogii wakhtigoogiina markaa waxa weeyaan inuu ugu bedelo wax zaa'ifa oo liita oo aan macno u samaynaynin ama wax laga yaabo inay caqiidadiisa iyo fikirkiisa ay qayb ku tahay xataa afkaarta ugu faraha badan lee halaagta dhallinyarta ee afkaarka agjirka ay ka mid tahay inta badan waxa loo soo maraa qofka in wasaa'il atawasul ijtimaaci maarati loo gudbiyo marka waxa weeyaan amnigeenna iyo horumarkeenna iyo if iyo aakhira waxay ku jirtaa inaynu aaladahan uga faa'iidaysanno si dani ku jirto oo aynu iska ilaalinno si aan dani ku jirin inaynaan uga faa'iidaysan waan ku dheeraaday runtii toddoba daqiiqo ziyaada baan ku darsaday hadalkaygii intaan islahaa dheh ilaahay subxana wa tacala waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa nicmadaa ilaahay siiyey ee u sakhiray hayrka uga faa'idaysto miisaanka xasanaadkooga wax buuxiya uga faa'iidaysta ilahay waxaynu ka magangelaynaa in aynan saxiifaddeenna maalinta qiyaame laynu horkeenin waxa weeyaan wax badan oo aynu samaynay oo ilaahay subxana wa tacaala cadho gelinaysa oo halaageenna aakhiro ilahay baynu ka magangelinaa taas waxaan jecelahay runtii inaan abwaanka uga tago kelmadihiisa runtii uu dhallinyarta halkan runtii uga gudbin doono mujtamaca somalilanna uga gudbin doono mujtamaca maarata kale ka daawanaya ama uu ku gaari doono runtii uu ka gaadhsiin doono waxayn runtii xoogga loo saarayn waxa weeyaan mawaadiicda laga hadlaya bay xidhiir la leeyihiin tawaasulka ijtimaaciga ama miidiyaha guud ahaan laakiinse waxaan filaynaa insha allahu inaynu maanta laga bilaabo u qalab qaadanno inaynu dhinaca kale inagu noqonno almustafiid ee aynaan noqonin mustahlik khaasira aynaan noqonin user khaasir oo ku khasaaray ay noqonno user ku faa'iideeyey oo diintiisa ilahi subxana wa tacala kor ugu qaaday wsala allahuma cala sayidina moxamedin wala ali sali slm
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته